haatanna waxaan kusoo dhaweynaynaa mikrofoonka jaamac buulle jaamac oo inoo haya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo hadahayo kale toddobaad walba aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa kufsiga haweenka loo geysta ee ka dhaca soomaaliya sida aad wada ogtihiin kufsigu waa dhib ka mid a dhibaatada caalamiga ah ee dunida ka dhaca khaasatanna haweenka uu aadka ugu badan yahay in loogu geysto haddaba waxaa isweydiin lahay bulshada soomaaliyeed oo kale oo dad islaam ah hal afana ku wada hadasha waxaa ku soo celceliya arrintan meelna loo dhigiila'yahay oo weliba tillaabooyin lagu qanci karo aan inta badan looga qaadan arrintaas waxaa inoogu martay aan inoo qaadaa dhigi doonto caashe cabdulla siyaad oo madax u ah guddoomiyana ka ah ururka waxqabadka hoggaanka haweenka soomaaliyeed muqdisho ayay ku sugan tahay dhegaystayaashana waanu soo dhoweynaynaa inaad nagala qayb gashaan fikir iyo su-aal intaba caasha ugu horreyn adoo kusoo dhowaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad bal marka ugu horeysa noo qeexdaa ereyga kufsi sida ay soomaalidu u qeexdo bismillaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed waad mahadsan tahay inaad igu soo dhoweysay barnaamijkiina ka hadlaayo arrimaha haweenka iyo kufsiga haddii aan horta guud ahaan kufsiga waa maxay micnihiisa kan soomaalida looga yaqaano ama kan adduunka looga yaqaano kufsi micnihiisa waxa waaye gabar loo galmoodo iyadoo aan raalli ka ahayn ama wiil hadda wiilashi baaba la kufsanaya ama wiil la kufsaday waana dhibaato xuquuqda bini aadamnimada ku gudbaysa oo maaragtay dhawaanahaana soo badatay caalamkana kusoo badatay wadankeenana iyo wadamada dagaalka sokeeye ka dhacay meel kastay ku yaalaanba ka dhacda dabcan sida aad carabkaba ugu dhufatay dunida oo dhan ayuu ka dhacaa kufsiga laakiin wadamadu siyaabo kala duwan ayay u micneeyaan marka ay qeexayaan kufsi soomaaliya waxaa tidhi marka gabar aan raalli ka ahayn loo galmoodo ayaa kufsiga ah marka faraxumaynada kale ee gabadha in wax looga beddesho oo waxay xaq u lahayd sida shaqo adeeg dowladeed waxyaabahaasi markii soomaaliya la joogo iyagu kufsi ma soo hoosgalayaan maya kufsi waxa waaye sida haddii sida ay tahay kelmadda loo bedelo waa loo galmoodo iyadoo aan raalli la isaga ahayn ama nin haadamnaa ka ahay iyadoon raalli la ahayn la xoogo oo la kufsado oo la xoogo middan kaleeto oo maaragtay harassment waxay noqonaysaa in la dhibaateeyo qofkii oo laga faa'iidaysto oo maaragtay siyaabo aan iyadana xataa ee qofkaas raalli ka ahayn loola dhaqmo ayay noqonaysaa kuwan kaleeto oo aan soo gelaynin kufsiga maxaa ugu wacan ugu horeyn ummad islaam aan nahay waan ognahay macsiyada sideeday xaaraan u tahay in qofkii xoog lagu darqiya haba joogtee marka maxaa sababa ma la dirsay wallaahi horta daraasad laga sameeyey aniga lama socdi runta markaan ka hadlo laakiin qiyaasta aniga aan qiyaasayo waxay noqon kartaa waddankan wuxuu soo maray burbur xoogan oo la isdilay oo la isxoogay oo maaragtay dhibaatooyin fara badan oo kala nooca la isu geystay waxaa moodaa diintii ku dhaqankeedii inuu yaraaday oo maaragtay survival ama maxaa la yidhaahdaa qofka markay rabto inay xoog wax ku hesho ama raashin ha ku hesho ama shaqa ha ku hesho ama kursigan oo kaleeta ha ku hesho waxa waa iska celi ayaaba yacni mental illnessna way la socotaa ilmo qax iyo dagaal iyo maxaan ku iraahdaa xabad ka kor dhacaysa iyo madfac iyo waalidkooda ujeeda oo la kufsanaayo ama maxaan ku irahdaa wax soo maray trauma soo maray dhibaato maskaxiyana soo maray waxa waaye diinba ma xasuusanayaan diintina lama barinba haddii la rabo waa tahay xoogaasaa keenaayo wax ku dhaqanka oo xooga lagu dhaqmaayo ayaa waxaa gelaya meel walbaba in xoog lagu dhaqmo waayahay waxaad noo markaa noo faahfaahisaa siyaabaha ay kufsiyada uga dhacaan soomaaliya xaggee ayay ku badan yihiin ma magaalooyinka waaweyn tuulooyinka magaalooyinka dhexdhexaadka ah miyiga heerarka uu u kala dhacaana bal wax nooga taabo horta kufsiga sida uu u dhaco sidiisaba kufsi marka la yidhaahdo waxa wax kufsado iyo qofka la kufsanaayo badi horta way is yaqaanaan waxaa laga yaabaa gabadha arday la dhiganayo iskool inuu kufsado waxaa laga yaabaa deriska inuu kufsado waxaa laga yaabaa qaraabo iyo ehel guriga joogto inay kufsadaan waxaa laga yaabaa yacni dad ay taqaano inay kufsadaan ama baadiyaha jooga oo ari ha la raaco ama geel ha la raaco ama beera ha la fasho oo beerley ha ahaadeen ama magaalo ha joogaan oo iskuol ha dhigtaan oo ha isla dhigtaan oo ha israacaan ama magaalooyinka waaweynba oo maqaayadaha ama casho la isugu raacaayo ama shukaansi la isu raacaayo si waxyaabahaas horta inta badan waxay ka dhacdaa dad la yaqaano oo adiga qofta ay ku kalsoon tahay inay raacdo intay raacdo haddana la kufsado taas waa mid midda kaleeto kufsiga kaleeto nooca kaleeto ah waxaa imaanayo kan oo wadarta lagu kufsanayo gabadha oo inta loo heshiiyo ama daawo loogu daraayo biyey cabaysay ama inta bajaaj lagu soo qaato wayna ka dhacdaa xamar bajaaj gabadhii inta daawo loogu daray maqaayad inta la tegay iyadoo dhalinyaro la yahay gabdhihii lasoo waday oo daawo loogu daray maxaan ku rahdaa biyaha oo bajaaj lagu soo qaato meel la gooyo la kufsaday oo saf laga maray oo gang rape iyagoo wada jir loo wada kufsaday iyo gabar shukaansi u raacday oo maaragtay iyadana sidaas oo kaleeto intuu xoogay iska diido iska difaacdo xoog markaas uu ku xoogay wayna dhacdayn intaba way ka dhacday xamar intee in la eg buu dhibku ku hayaa soomaalida culayska kufsiga haweenka loo geysto intuu la egay horta nabadgelyo xumo ayaa waddanka ka jirto waddanka oo dhan nabadgelyo xumaa ka jirto kufsigan laguu sheegaayana wuxuu qayb ka yahay nabadgelyo xumada waddanka ka jirto haddii aniga aan ogahay inaan nabadgelyo haysto oo maanta haddii la ikufsado aan intaan station tago u dacwoodo la ibaaro la iisoo qabto dadkii maxaan ku idhaahdaa wax iiga qaban lahayo cadaalad ay jiri lahayd maaragtay sigaan ma badnaan lahayn laakiin waxa hadda badinaayo oo keenaayo oo beeraleydii gabdhihii beeraha ka shaqaysanaya la kufsanaa oo gabdhihii ceelasha biyaha ka doonanayo la kufsanaa oo gabdhihii xoolaha raacayo la kufsanaa oo tii iskuolka lala dhiganayo la kufsanaayo si kastaba ha loo kufsa oo tii shaqaa shaqada doonatay ama xafiis ka shaqaynaysay yacni blackmail lagu suubinayo laleeyahay waxaas haddaadan ii sameynay shaqadaada u maqan waxyaabahaas waxaa keenaayo sharci darrada cadaalad darrada waddankeenna waxaa saameyntaas yacni xooga leh ku yee oo ugu yeeshay waa sharci darro waa cadaalad darro haddii la ogyahay waxaan in sharci yaallo oo lagu qabanaayo oo lagu xukumaayo oo wuu yaraan laha siduu maanta u badan yahay uma badnaadeen waa tahay dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo idinkaga imaanaya washington waxaa inoogu martay caasha cabdulle siyaad oo ah guddoomiyaha ururka waxqabadka hogaanka haweenka soomaaliyeed oo muqdisho ku sugan waxaanan uga hadlaynaa kufsiga haweenka soomaaliyeed loo geysto waxaan u baaqayaa dhegaystaha koowaad dhegaysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka waan kusoo dhoway walaal waad baad mahadsan tahay walaashan saacadaha aad baan u salaamaya runtii arrinkan ku arrinkan kufsiga soomaaliya ka dhanayo waa arrin aad iyo aad u khatar ah dinka islaamkana meel adag ka jooga laakiin dadkeena haysta ayaa waxa uu yahay in ummadii soomaaliyeed iyadoo ay dawlad la-aan in hayso oo ay waxaasoo dhiba ku dhex jiraan haddana qofka kufsiga geystay hataa dif meel la geyn lahaa oo sheer la marinayo sheerka islaamiga la marinayo loo adeegsanayo awood lacageed ama awood suldaannimo odaynimo ama ninkan geystay baa laga yaabaaba inuu kasoo jeedo reerka dowlad goboleedkaasi ama waxaasi madaxda ka sidaas darteedna loo marin waayo xaqii sharciga ahaa ee la rabay in la mariyo marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto inta dhibkan waa dhibna la haysta laakiin waxa lagaga hortegi karaya waxaa weye in odadeeraadka soomaaliyeed oo noqdo mid isagu aan eexasho ku jirin oon isagu aanan xaqii sharcigii gabadhan siinin oonan ka hor iman laanna xeer bay soomaalidu leedahay oo haddii wax dhaco lagu kala qaataa waaya tan labaad tan labaad waxaan leeyahay oon iyadna usoo jeedinaya dowladda soomaaliyeed in ay samayso sharcigiyo awalba waa dib maxkamadaha in si fiican loo sharcigeliyo oo loo howlgeliyo taasina waa arrinta labaad ee lagu yareyn karo kufsiga waayo cabdinaasir labadaas labadaas qodob baan ku daynaynaa waa mahadsan tahay waktiga dartiis aad iyo aad ayaan kugu mahad celinayaa caasho cabdulla siyaad cabdi maxamed cabdinaasir waad maqlaysaa waxa uu yidhi labadaa qodob baan ku talinayaa maxaad ku daraysaa
waa runtiis maxamed waa runtiis haddii aanan sharci dadka kala xadidayo oo kala celinayo oo kala qabanayo oo maxaan ku iraahdaa ayan dawladda la imaanin oo la fulinin fiiri sharciga waa lala imaan karaa waa la keeni karaa wasaarad baa ku shaqo leh wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha horumarinta xuquuqul aadanaha ayaa ku shaqo leh haddii la ansixiyo wuxuu u baahan yahay ku dhaqan ku dhaqankii marka iyadana wuxuu u baahan yahay dowlad xoog leh maamul goboleed xoog leh oo maaragtay ciidankiisi leh oo booliiskiisi leh oo waxyaabihii lagu baarayay leh ma aha in inta qofta la yidhaha hebel wuu ikufsaday la iska soo qabanaho la iska xiraayo waa in markaas la helaa d n a testing wixii lagu sameynayey waa in la helaa markhaati waa in la helaa gabadha markiiba inay soo riboort garayso laakiin gabadhii hadday cabsanayso waalidkiiba hadduu leeyahay faamiliga ha ceebeynine naga fariisa meel oo oo maxaan ku idhaha marmarka qaarkood waxaa dhacda xataa kii kufsaday haddii xataa la ogaado gabadhii la ogaado maxaan ku idhaha uuray ku yeelan kartaa isagiyaa lagu daraa haddana traumada yacni amase waxyaabaha maskaxda ayan qaadan karin oo bini aadanka oo qofka xataa uu haweysanayo inuu isdilo heerkaas uu gaarayo ayaa hadda annaga dhaqan noo noqonayso haddaanan la helin sharci kala haga oo diini ah oo islaamig ah oo dawli ah oo maamulkiisa iyo maaragtay kala dambeyntiisa lagu dhaqmaayo waayahay wuxuu ku daray caasha wuxuu ku daray maxamed in ay jirto awood la isu sheegto oo markuu kufsigu dhaco hadday dhinaca dhaqanka ahayd oo wuxuu yidhi sadanada suldaanka iyo ogaaska iyo in la isu sheegto ama maamul goboleedka ay wax ka dhaceen reerka ugu awood badan ee talada haysta siduu u dhigaya isaga in uu ka soo jeedo qofka dhibka geystay marka arrimahaas ma idin soo martaa way dhacdaa oo mid hadda qoyan baaba jirto oo maaragtay inta la isku qabsaday la wada kacay gabdhihii oo dhan wada kaceen markii dambeeta maamulkii iyo wada dhaqameedyadii laga soo wareejiyey oo maxkamadda la keenay oo maxkamadda ay markii dambe xukuntay laakiin markii horeeto la yiri xeer xeer soomaaliyaan ku dhaqaynaa marka hadda waxaa moodaa xoogaa inay dawladdii kusoo baraarugayso arrimahaas inay wax ka qabato waanan ugu hambaliyeynayaa wiilka hadda maalin dhaweyto askari weliba ahaa ee gabar shukaansanaysay waa isna shukaansanayay oo hadda waad ogtahay dhalinyarada w waxay isku shukaansadaan guur iyo mustaqbal inay isla samaystaan ee markuu damcay inuu xoogo iska qabatay iska celisayna uu baastoolad u qaatayo xibinta taranka uu maxaan ku dhahaa ka ka toogtayoo intii hoose oo dhan isku furmatay oo isbitaalkan haddaba xamar ay jiiftaa waaya arrimaha waa lasoo qabtay wa waa la hayaa maxkamad iyo xukunaana la marsiinaya waa sugi doonaa arrintaasi meesha ku dambayso dowladdu way kusoo baraarugsan tahay inay wax ka qabato haddii ilaah yidhaahdo waxaa la isweydiin karaa oo dadka ku dhagaysanayo caashaha ay isweydiin karaan waa maxay xukunka ay soomaalidu u adeegsato haddii la caddeeyo waxaa tidhi d n a in la isticmaalo si kastaba ha noqotee haddii lagu qanco inuu ninka gabar dembi u geystay oo kufsi ku sameeyey maxaa lagu xukumaa inta badan xariga iyo waxyaabo kaleba hadday jiraan ma waktigii dowladda aan qabnay oo xukunkii militariga aan lahayn mise xukunkii militariga markaan lahayn waa la xiri jiray ninkii arrinkaasi lagu qabto waa la xiri jiray xabsi xabsiga intuu la ekaa ma xasuusta laakiin waa la xiri jiray hadeertaan laakiin iyo labaatan iyo toddobadii sano uu dhacayay kufsigaas xeer soomaali iyo iska cafi iyo iska ilow iyo xoogaa lacag oo reerka loo geeyo iyo xoogaa maaragta xoolo oo reerka la siiyo iyo marmarka xataa gabadhiiba in lagu daro ninkii oo xoogay waxyaabahaasaa lagu dhaqmaya laakiin hadda dowlad baa timid sharci baa la diyaariyey sharci baa la diyaarinaya sharcigaasaana lagu fulin doonaa aniga xukunka oo noqon doono kuma dhahay waa waxaas sharcigaasi waan isaga imaan doonaa ha xukun islaamiga miyuu noqon doonaa iyo in maaragtay xabsi la gelinayo sanadyo loo qabanayo maxay ahayd taas waxa waaye dowladda ay u taallaa laakiin annaga dowladda soomaaliyeed oo aan aaminsan nahay oo aan diyaar u nahay inaan la shaqayno oon la soconno oon maaragtay wax la qabanno oo ayadana hadda oo kacayso waxaan ku dhiirigelinayaa amase aan kula dardaarmayaa gabdhaha nabadgelyadii oo dhanaa maqan laakiin gabdhaha la xoogaayo gabdhaha lagu fara xumeynaayo xafiisyada ay ka shaqeeyaan oo la leeyahay haddaadan waxaas ii samaynin ma sii joogaysid oo maxaan ku idhaahdaa waa inay wax ka qabataa waa inay usoo feejignaataa annagana gabdhaha waa inay ku dhiiradaan inay soo baxaan ee sheegaan waaya ay la hadlaan waaya waan u imaan waan u imaan doonaa in la sheego iyo in la soo eh, xaadiriyo dembiyada noocaasa intooda badan bal aan haddana dhegaysto kale u gacan raadiyo mukhtaar axmed maxamuud eh, waxaana uu degan yahay habkanes minnesota Eh, mukhtaar kusoo dhawow barnaamijka waa mahadsan waa mahadsan tahay eh, guddoomiye caasho iyo jaamac v o a waa dood muhiim ah oo dhaxalgal ah En, waxaan rabaa inaan kala ku hormariyo arrinta kufsiga ku saabsan midna aan ka iraahdo en, en, hal su-aal oo aan weydiin doono caasho En, waxaan ognahay soomaaliya inay burburtay eh, kama sheekeynana dib ugu naqan mayno sharciyadeedii iyo dalkii oo dhan meesha aan taagannahay waxaan soo jeedinayaa oo kala aniga eh, haddii maqlayn ummadda soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin aas-aaska koowaad horta jaamacadaha soomaaliya ka furan ama iskuullada waxbarashadaha ka furan ha lagu daro facultiyo lagu dhigo arrimahan oo kaleeto oo ah u shaqaynta arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha xuquuqda haweenka difaacaya waa aas-aaska qoyska haweenka iyo weliba in ururada madaxa bannaan oo caashoo kale ka mid tahay ay is abaabulaan ayagoo kaashanaya dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee jabka jaamacadaha ka baxa culimada ay u daba fadhiistaan wasiirka xaquuqul insaanka ee dowladda federaalku leedahay gacmaha ay la galaan oo ay shuruucda lagu dhaqi lahaa hadduu ruux kufsado gabar soomaaliya oo muslimad ah shuruucdii lagu qaadi lahaa iyo gabar kaleba waan ognaya haddii marka aan maalin walba kufsi uu dhaco oo hab dhaqan loo xaliyo hab qabiil loo xaliyo ma diidani laakiin weli waxaan qabaa in la marsiiyo sharciga noo degsan oo markaas aad hadda ka shaqaynaysaan oo raacsiinaysaan hadduusan ku jirin meesha waayahay tan kale waxaan ka leeyahay walaalkay ma jiraan mana maqlin xarumo dowladeed ama hay-ada madax bannaan oo loogu talagalay goobo cayiman oo gabdhaha la kufsado xag maskixiyan iyo xag jir ahaanba lagu xanaaneeyo ma banna hadday jira- hadday jiraan waa madax bannaan yihiin waaya caashaan weydiinaynaa waa mahadsan tahay Eh, waxaan jeclahay inaan eh, dhegaysto kale aan kusoo dhaweeyo dhegaysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogta ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka waa maslax maxamed cabdulle oo jooga magaalada beledweyne maslax kusoo dhawow waan ku dhowahay walaal Eh, marka hore waxaan salaamayaa marti sharafta barnaamijka caaisho iyo mukhtaar yarkii iga horreeyey Eh, barnaamijka intii aanan gudagelin ka hor waxa aan jeclaan lahaa in aan u mahad celiyo marka ugu horreysaba eh, ciidamada jubbaland kaalinta ay ka qaateen marka ugu horreysaba gacangelinta ay soo gacangeliyeen dembelihii falkaas geystay waa eedeysane waa eedeysane inta laga xukumayo waa eedeysane markaas waad mahadsan tahay soo dhawow waa mahadsan tahay marka waxaan rabaa horta dhacdooyinkan ee kufsiga ah ee gabdhaha soomaaliyeed markaan ka hadalno iyo tan caalamkaba waa wax aad iyo aad qaali u ah qof kastaana ma dareemi karo laakiin dhacdooyinkan waxaad moodaa markii ugu maalmahan ugu dambeysay soomaaliya waa ay kusoo badbateen ee tii goldogob oo ugu dambeysay waan xasuusanaa ee tan oo haddana haddana aad isleedahayba saameyntii ka daran ayay reebtay oo xataa in xabad la isku dhuftay ay gaartay marka ficiladan aadka iyo aadka u anshaxa xun ee ka baxsan bini aadanimada haddana sharciga iyo dhaqankii soomaaliyeed ka baxsan aniga haddii aan fiiriyey waxaan isdhihi karnaa waxaa bays u ah ama sal u ah marka ugu horreyso ficilkii markii uu dhaco odayaal dhaqameedka gacanta loo gulinayo oo ninkii falka geystay gadaal marsanayo oo iyagu iska soo hormarinaya marka waxaan rabaa inaan weydiiyo maamada ee khabiirada ah sidee looga gudbi karaa haddii ficil uu dhaco noocan oo kale ah oo mar labaad uu soo laabto in dembiilihii geystay la waafajiyo cadaaladda iyadoo aan oday dhaqameed aan loo hoos tegin Waxa- waxaan ka hadlayaa waa in cadaaladda la marsiiyo iyadoo- iyadoo aan oday dhaqameed loo hoos marin Eh, waan ognahay wasaaradda xuquuqda iyo eh, xuquuqul insaanka Eh, ilaa hadda bays bays ma lahan oo s- waa tabar daran tahay laakiin ma la isdhihi karaa bays waxaa looga dhigi karaa in cadaaladda la horgeeyo maadaama oday dhaqameed uu markasto markasto imaanayo uu ninkii dembigiisii geystay tirtirayo sidee looga gudbi karaa waa waxaan mahadsan kaloo tahay raacsan- waxaan kaloo raacsan lahaa waxaan jeclaan lahaa in la sameeyo xarumo lagu wacyigeliyo ama lagu ri- lagu dhiirigeliyo oo motivation loogu sameeyo gabdhaha ficiladan ay ku dhaceen si aysan nolosha uga dhicin loona dhaadhiciyo ama looga dhaadhiciyo waxaana inay yihiin wax waktiga uu keenay ee iyagana aysan physical ahaan iyo psychological ahaanba aysan niyadda uga jebin waana mahadsantihin adagaa mudan maslax oo joogo magaalada beledweyn gobolka hiiraan eh, caasha kusoo dhawow Eh, waa laba su-aalood iyo aragtiyo fiifiican marka su-aasha ugu horeysa mukhtaar uu ku weydiiyey waxay ahayd ma jiraan goobo lagu xanaaneeyey gabdhaha ay dhibkan ku dhaceen mukhtaar horta wuu mahadsan yahay abo waa mahadsan tahay sida aad ku bilowday iyo maaragtay talada aad ka jeedisay arrintan kufsiga iyo maaragtay dhibaatada ee maanta waddankeena gabdhihii soomaaliyeed ay ku hayso waa jiraa wax inta aniga aan ogahay hadda hal organizationaa jiro ka shaqeeya arrimahaas gender based violence oo maxaan ku iraahdaa laakiin aan ogahay aniga gabdhaha meeshaas ka shaqeeyo yacni sida ay uga tan badan tahay dhibaatada taallo maalin walbaba isbitaalkaas madiine ayay waxay la taagan yihiin gabdho isku go-ay isku go-ay oo la tolaayo oo la ribaargaraynayo yacni isku go-ay inta la xoogay ama rag badan isugu tageenoo xoogeen ama midka xoog badan uu xoogay ama iyagoo yaryaroo lix jir ah la xoogaayo afar jir la xoogaayo marka abow dhibaatada way badan tahay gabdhaa ka shaqeeyo way joogaan caawinaad xoog lahoo badan kuma haystaan wax ay maaragtay organizationno kaleeto iyo wax ka helhelaan ayay ku caacaawiyaan jira shelter midda kaleeto oo walaalkay beledweyne kasoo hadlay maslax isagana maslax maslax waa runtaa dhibaatada way soo kordhay maxaan ku iraahdaa dowladeenina iyo shuruucdeenina haddeertaan ayay ku jiraan dib u habeyn iyo dib u hagaajin iyo maaragtay waxaanan dowladda ka rajaynayaa inay arrintaas ku guulaysato oo dadka oo dhanna ay ku wada baraarugaan midda kaleeto oda dhaqameed waxaanan looga gudbaynin waktiga hadda la joogo oda dhaqameed baaba dowladdaadii sameeyey isagii baaba soo doorta dowladdaadii isagii baaba xildhibaanadaadii dooranayo marka isagii in loola noqdo haddana xilliga hadda la joogo ayaa meesha taallo waayo haddii la yiraahdo sharciyaa lagu qaadaa sharcigii lagu qaadi lahaa xataa ma qeexna caasha waktiga daraaddii barnaamijka ayaa gebagabanaga ah marka waxaan rabaa inaad fursad aan ku siiyo oo aad kaga hadasho raje intee la-eg ayaad ka qabtaa dhowr arrimood oo ay ka mid tahay inuu hoos u dhaco kufsiga gabdhaha loo geysanayo in sharciga arrintaa quseeyo aad tidhi weli lama meel marinin la meel mariyo lana fuliyo oo ku dhaqankiisa la hirgeliyo iyo taageerada gabdhaha dhibkan uu ku dhacay iyo allah ka badbaajiyay kuwa uu ku dhici doonaba in wax loo qabto horta waxaan ilaahay ka baryayaa dowladdeena inay xoogaysato shuruucda ay soo saartana in si dhab ah loo qaato oo shicibkeenna ay dowladdeena taageeraan ay la qabtaan shaqada ay ku jirto ama waxyaabaha ay ka shaqaynayso gabdhahana waxaan kula talinayaa feejignaan badan inay sameeyaan maanta waktigii nabadgelyada lama joogo nabadgelyada xumadana qaraxa keliya maaha dhinac walbay gashay waxay gashay is-aaminid la-aanay gashay marka ninka aa adiga isleedahay oo aad rajo ka qabtid inaad guursatid shukaansi aa uga soo baxday guriga uga soo baxday hadduu ku xoogaayo waa dhibaato wiilashana waxaan kula talinayaa annaga markaan yaryareyna soo korayna wiilasha walaalaheenay ahaayeen iyagaana protect garayn jiray oo dhibaato naga ilaalin jiray iyagoo waxbana noo ahayno isku kalaas aan nahay oo wax isla barano oon ama isla shaqayno wiilashana waxaan ka baryayaa gabdhaha in ay yihiin gabdhahoodii soomaaliyeed ee sharafta lahaa gabdhihii ay mustaqbal ka dhigan lahaayeen ay guursan lahaayeen wiil walaashiis in la xoogoo la faraxumeeyo rabo ma jiro marka wiilasha soomaaliyeed ee falalka xunxun ku kacaayo wax u geynayo aniga ma garanayo iyo shaydaankaas intaas la eg ee waxaas ku qaadayo iyagana waxaan ku waaninayaa inay dhexdooda iswaaniyaan inay iswacyigeliyaan inay isu sheekeeyaan inay yiraahdaan falkaas xun daha walaalaheena lagula kaco aan ka dhiidhino aan ka istaagno aan ka hadalno haddii ilaah yidhaahdo intaas ayaanu ku daynaynaa aad iyo aad ayaadna u mahadsan tahay caashe cabdulla siyaad oo ah madaxa ururka waxqabadka hogaanka haweenka soomaaliyeed waa mahadsantaha adigana dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo idinkaga imaanaya washingtonna waa naga intaas